بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله anigoo ku hadlaya magaca qurba joogta gobolada sool sanaag iyo cayn marka hore waxaan leeyahay ilaahay haw naxariisto garaad cali buraale tacsidaa horaan u bixiyey laakiin maanta waxaan golaha usoo galay in aan u sheego dadka reer s s c waxyaabo aan helay oo dadka laga qariyey oo maamulkii siilaanyo iyo kan hadda ka arrimiya somaliland muuse biixi iyo qoladii khiyaamo la odhan jiray ee hadda isu dhiibtay somaliland dadka waxaa loo soo qoray saddex iyo toban qodob laakiin waxaa jirta in ay waxba ka jirin saddex iyo tobankaa qodob ee waxyaabaha lagu heshiiyey aan sir ku helay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidan la qorto waa warka rasmigiisa qoladaa khiyaamo ee somalilan ka biirtay ciidan somalilan loo qoro marka ciidamada somalilan la qoro ciidamadaas loo diro ceelka la yidhahdo hol hol inay ilaaliyaan oo ay shirkad china ah iyo maamulka somalilan iyo khiyaamo ay ku wada heshiiyaan in ceelkaa la qodo ciidamadaas la qaramaynayo ee khiyaamo loo qaramaynayana ay ilaaliyaan sababto ay tahay haddii ciidamo kale loo diro in mashaakil ka imanayo khidadii xaggaasaa loo rogay in ay ciidamadaasi ilaaliyaan ceelkaas hol hol marka laysla helo lixdaa boqol hol hol la geeyo shirkaddaa shiinuhuna ay diyaar u tahay taasi waa qodob qodobka labaad ee heshiiska qarsoon ee aan dadka loo soo bandhigin anigu aan sirta ku helay wuxuu yahay in labada hub ee yaalla laascaanood iyo kabuuhoodla yaalla iyona sidii gacanta loogu dhigi lahaa fologood lagu qabto marka midba sibaa loo qorsheeyey kabuuhoodle waxaa loo qorsheeyey hubka buuhoodle yaalla in qabaa'ilka buuhoodle layska hor keeno ifan qabaa'ilkan hubka u badan buuhoodle haysta laftarkooda dhexdooda layska hor keeno tafaraaru ka dhaco in badanna hadda waa laga shaqaynaya laakiin kaasi weli guul kuma dhammaanin kaasina waa hubka labadaa qaybood qaybta laascaanoo taalla ee uu mahad cambaashe ka yahay qabqablaha hubka uu laascaanood ku haysto ee qabiilka uu ka soo jeedo leeyihiin ama qabiilada dhulbahante oo uu hayo dagaalka tukarag hadda lagu qaaday waxaa ka horeysa dagaalkaa loogu talagalay in hubkaa in badan la xaawilaya in cambaasho sidii looga wareejin lahaa laguna guulaysan waayey tukarag xuduudaha la soo xidho marka la leeyahay waxaa ku hoos jira in in cambaasho la khaarijiyo dagaal hadduu dhaco lagu dhex dilo oo la toogto dagaal kale la geliyo horta ujeeddada ugu weyn ee hubka in cambaasho isna loo taatiigay ee khidada loogu doonayna waxa weeyaan in isaga la dilo dagaalkaasi hadduu dhaco dagaalkaasi hadduu dhaco in in cambaasho lagu khaarijiyo waa heshiiska hoose ee qarsoon marka hubkaa buuhoodle iyo hubkaa in cambaashe baawarkooda laga tirtiro somalilan khiyaamo waxay rabtaa inay baawar cusub ay ku soo gasho somalilan ama waaba iska ogoshahaye ee dadka sidaa la haysta ay u noqdaan khiyaamana ay dilaalka aakhirka ugu dambeeya shirkadda jinaha iyo lixdaa boqol ee ciidanka ah iyaga loo daayo dalka intiisa kalena ay somalilan gacanta ku haysa carro dhulbahanta iyo carro sool sanaag iyo cayn halkan waxaan uga digayaa hadallo hore oo aan golayaal ka jeediyey iyo mar badan oo aan odhan jiray war khiyaamo way cararaysaado markay balcada calid iyo meelaha ergo iyo ay ka yaacayeen aan odhan jiray warbaahinta waare waa beentooda somalilan bay doonayaane waa dadkay doonayaan dhulka in lagu qabsado haddana haddii aynu noolnahay maalin kalea la garan ninka ina cambaashe la yahdo maxad cambaashe waxaa u yaalla dil in lagu dilo jiiddaa tukarraqeed biayi dariiqa dariiqad kastoo loo helayo hubka buuhoodlana mar horaa la telegareeyey saddex sannadood baa loo fadhiyay meesha la yidhaahdo ee buuhoodle furfurkiisii wuu ku adkaaday laakiin hadda waxaa lagu soo jeestay sidii hubkaa ina cambaashe loo baabi'in lahaa awooddaas labaad ee somalilan la joogta laascanood meesha looga saari lahaa khiyaamo waxyaabaha ay waddo sida ayaa ka mid ah waxaan halkan baaq iyana uga jeedinayaa dadka reer boocame xalaasha ahaa arrintu hadday tahay xaalkiinu ugaas ugaas ku xoqnaa hoos hoos u dhammaysta laakiin ma aha inaad tidhaahdaan ugaasna waa diidaynaa musabixina waa u yeedhanaynaa xaaladdu si aad moodeen maaha dad sharaf leh oo qiimo leh oo aad iyo aad dhulbahanta u ixtiraamo oo dhulbahanta xalaala baad ahaydeen waxgaradka reer boocame hooyooyinka dhallinyarada arrintaas ka hortaga dhallinyaradaas falkaas samaynaysay na waxaan leeyahay war ka soo noqda wax waa la cunaa laakiin inta calan yar iyo dadkii magaaladii lama abuxiyo laakiin lacag waa culus intaad wixii laydin keena cuntaan badbaadsada magaaladiinna aad sharafta iyo qiimaha kulahaydeen waxaan kaga baxaya hadalkayga oan aada ugu sii digayaa gobolka cayn laftarkiisa inuu ka digtoonaado inay mar dambe ku soo noqoto isku durkii iyo waxyaabihii laga waday ee khiyaama ka wada jirtay gobolkaas cayn dhulbahantana waxaan u sheegayaa war intaad puntland sugaysaan ee qolo sugaysaan iyo reer hebel sugaysaan war nimanka jeegaanta la yidhaahdo idinkaa iska qaban kara idinkaa waddankiina horaysan kara haddaad isu tagtaan walaaladiina kale ee garxajisna aad la tashataan marka aad dalkiina soo ceshataan nimankan jeegaanta la yidhaahdo ee u awood sheegtay dee wixii reer waqooyi la odhan jiray oo dhan war waad qabsan kartaan waddankiina idinkoo dhiig ka daadin baa laydinka yaacayaa war niyad keena niyad keena baan idin leeyahay oo iska daayaya khilaafka yaryar ee dhexdiina ku jira nimankaa garxajisna waxaan leeyahay dee iyaga waxaa loogu talagalay inaan xisbi iyagu leeyihiinba aanu dibba usoo bixin ina biixita waxyaabaha uu takdiireeyey iska dhaaf doorasho laga qaadiy wax laga qaadee waxaa loogu talagalay inaan xisbi ay leeyihiin oo garxajis leeyahayba dib usoo noqonin kan waalana ee dilaalka ahe faysal calwaraabe la yidhahdana isagu dilaalkaasuu iska qaataado awalna xamar buu ka qaadan jiray gabdhaha ku qaadan jiray iminkana rag buu ku qaataa waa nina caaladii ma daayo bahalla ceedhin ma baajo ninkani waa caaladii weeye aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu